maalmaha fasaxa dhallinyaradu waxa ay damaashaad fasaxood ay kaga faa'iidaysanayaan u aadaan xeebaha ku yaala gudaha magaalada kismaayo sida xeebta liido xeebta kiboro iyo xeebta calinley maanta oo ay ku beegan tahay maalinta saddexaad ee ciidulfidriga inta badan dhallinyarada degmada kismaayo waxa ay wakhtigooda ku soo qaateen xeebta liido oo ka mid ah xeebaha ku yaala magaalada kismaayo haddaba dhallinyarada ayaa xeebahaasi u taga inay ku soo dabaashaan inay kubad ku soo ciyaaraan iyo inay ku soo galaan sawirro xusuus ciideed loo yaqaano haddaba qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiya dareenkooda iyo waxa ay uga dhigan tahay fasaxii maalmaha ciidda ay ku qaadanayaan xeebta ciidda walahi si wanaagsan aa u ciidnay maasha allah maalin saddexaad ciidda oo xeebta aan leenahay wallahi de wax badan ay iga dugan tahay dee waxaa waaye da'da waa igu sii kordhaysaa sababta waa waxaa waaye dee ciiddii hore ciiddaan isku mid maaha waxaa waaye mar walba waxaa waaye step step ah nolosha step step waaye mar walba maantana alxamdulilah maalinta saddexaad waxaa waaye oo ciid ah wax kaleeta ma u jirinba oo farxad aanan ahayn waayo waxay ku kala duwan yihin waxaa waaye ciidihii horeete iyo midaanna farq weyn oo u dhexeeyo waayo midii horeete waxay ahayd dadku kulli way ka wareegeen ciidda laakiin midaan hoostay ka soo wada gashay marka waxyaaba fara badan iyo suuqa iyo jaamkii wallahi alxamdulilah waa ujeediin saa cidnay maasha allah waxaa wallahi si wacan baa cidnaa soo ciidaysanay ilaa hadda waa ciidayna badanaa joognaa kubadeena raaxaysanayna ciidii hore wallahi alxamdulilah ciidan ayaa ii farxad badan waxaa waaye nin weynaa noqday maasha allah meelkiisa magaca kubadiisa iyo wixiisa raaxaysanaayo alla alxamdulilah waxyaaba badan waxaa waaye meelaha de kismaayo meelo wacan baa la dhisay oo dalxiisooyin oo loo imaado lisooda oo iska daawana oo kubadaha ku raaxaysano walla alxamdulilah walla farxado badan baa haysana